duhur wanaagsan dhegaysta kusoo dhawow warka duhur raadiyaha dalsan qodobada ugu waaweyn ee aad ku dhegaysan doonto waxaa ka mid ah ciidamo cusub oo macwiisley ah oo loogu talagalay inay qayb ka noqdaan dagaalka ka dhanka ah dagaalamayaasha al-shabaab oo maanta lagu soo bandhigay deegaanka halgan ee gobolka hiiraan
wasiirka qorsheynta xukuumadda federaalk soomaaliya oo ka warbixiyey fatahaada iyo weliba daadadka ku dhuftay qeybo ka mid ah gobolada dalka
dowladda soomaaliya oo qaramada midoobay kala hadashay arrimaha deenacfinta iyo gurmadka loo sameynayo dadka fatahadaha ay saameeyeen
maamulka gobolkan oo sheegay oo soo saaray amaro culus oo ku socda gaadiidleyda waaweyn ee isticmaala waddooyinka gobolkaasi kadib hoosudhac ku yimid webiga shabeelle
somalilan oo walaac xoogan ka muujisay xaaladda amni darro iyo burcadbadeeda ee ka soo kordhay xeebaha baddacas
ciidamo howlgal ay ka sameeyeen gobolka baay iyo bakool iyo gado kuna dilay xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab
wararka dibadda warka inaad ku maqli doontaanna waxaa qayb ka noqon doona
israa'iil oo ku amartay dadka reer falastiin laga guuro xaafadaha ku yaala magaalada waa magaalooyinka khaza
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan oma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
mar kale hismaqal wanaagsan dhegeyste waa duhurnimo ay ku beegan tahay talaado taariikhdan waa shanta bisha labiyi tobanaad sanada labada kun saddexiy tobanka wadajir warka duhur waxaa idinkugu waramaya anigoo cabdifitaax iyo weliyaheyna cali aadan kusoo dhawaada warkiiyo intaasi kasii dhammaystiran aan ku bilownay ciidamo cusub oo macwiisley ah oo loogu talagalay inay ka qayb qaataan dagaalka ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab ayaa maanta lagu diyaariyey deegaanka halgan ee gobolka hiiraan sida warkaan oo ku faahfaahinayo xuseen washington
ciidamo cusub oo macwiisley ah looguna talagalay inay kamid noqdaan dagaalka cusub ee ka dhanka dagaalamayaasha al-shabaab ayaa maanta lagu diyaariyey islamarkaana lagu soo bandhigay deegaanka halgan ee gobolka hiiraan ee dowlad goboleedka hiirshabeelle ergeyga madaxweynaha u qaabilsan arrimaha macwiisleyda cali jayto cusmaan ahaana gudoomiyihii hore gobolka hiiraan ayaa degmada halgan waa deegaanka halgan kula hadlay boqolaal maleeshiyaad macwiisley ah kuwaasoo loo diyaariyay inay ka qayb noqdaan dagaalka lagula jiro dagaalamayaasha al-shabaab cali jayto oo la hadlayay ciidanka macwiisleyda ayaa kula dardaarmay inay u diyaargaroobaan dagaalka ka dhanka al-shabaab ee qeybo kamid ah gobolka hiiraan dhowaan ka bilaaba doona islamarkaana lagu doonay in hiiraan looga saaro dagaalamayaasha shabaab waa si hor lagu dhiga caljayte
maqasho gobonnimo dhuxuladaba meelka xagga hay taallaa geed xananahay ka shishaysaa ragga doontay u baahan tahay waxaan hubaa inaad geed xanana ka xagga ka doonateen alijeyte alijeyte alijeyte calijeyte qof waaye waa nin qofna ma guulaysto ummad baa guulaysata waxa guusha keenay waa adi allah subxaana wa tacaala keenay laakiin waxa guusha keenay adinka waaye maalin nabeed baa nin wuxuu yidhi oo ninkan calijeytaa shabaab baa cayrsanayo waa qarxinayaanoo kana yeelayaanoo koo ay yeelayaan oo meel fadhi ku dirraanuu ma joogo mid baa yidhi ninkani qof shabaabana ma dhaawicin qof shabaabana ma dilin oo gacantiisu kuma diline ma dulmayaanuu yidhi maxay ka rabaa waa kuwii muslimaanaa dhahaye waanu anu weli kuma waa maba dhihinba moogtaadi raggaanaa yidhinoo anugu waxaan yidhi waxaa ka jira war nimanka waa ku filanaya inankeena ya inankeena nimanka waa ku filanahay aan iska celinay sidayna nama anfacdee intaasa aanu dadka dheeraa waa mahadsantihin haddii alla idmo
si kastaba ahaatee guddoomiyihii hore gobolka hiiraan cali jeeti cusmaan ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxa uu deegaano ka tirsan gobolka hiiraan uu ka waday abaabul dagaal oo ka dhana dagaalamayaasha al-shabaab waxaana xusid mudan in maalmo ka hor ciidanka xoogga dalka uu kaashanaya ciidamada mareykanka ay maalmo ka hor duqeyn dhinaca cirka ay ka fuliyeen tuulooyin hoostaga halgan waxaana weerarkaasi dowladda ay sheegtay inay ku direen dhowr iyo toban dagaalyahan oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab
aad baa mahadsan tahay xuseen washington ayuu kaasi ahaa dhegeyste iminkana haddii aan eegno xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa waxay faahfaahino dheeraada ay ka bixisay ama ay ka warbixisayba fatahaadda iyo weliba daadadka ku dhuftay qeybo ka mid ah gobollada dalka iyadoo isbeddelka cimiladu ay saameyn taban iyo mid toganba ay ku reebatay dadka bulshada soomaaliyeed ayuu wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo maalgeliga maalgashiga xukuumadda federaalk soomaaliya maxamuud cabdiraxmaan beene beene uu sheegay in isbeddelka cimiladu ay sababtay in ay markaasi duruufo adag ay la kulmaan dadka soomaaliyeed waxaana sidoo kale uu faahfaahin uu ka bixiyey ee islamarkaana uu ka warbixiyey fatahaadda iyo weliba daadadka ku dhuftay qeybo ka mid ah gobolada dalka isagoona wasiir cabdiraxmaan beene beene ka hadlayay arrimahaasna waxa uu yidhi drugs oo aan la cabiri karin saameynta iyo dhibaatada ay u geysteen dadka soomaaliyeed oo aada ogtihiin markii horeynta hal meel markii mushkilo ka dhacdo way sahlaneed in loo gurmado laakiin sida baaxadda leh ay u saameysay dhulkii soomaaliyeed xoogooda especially from jubbaland kasoo bilaabo south west ilaa iyo hirshabeelle magaalooyin dhan oo gebi ahaan biyo ay cirib tireen ama ay qariyeen dadkii oo soo qaxay anigu waxaan ku jiray wafdigii raacay ra-iisul wasaare xamsa oo la joogay degaanadan jubbaland waxaan la kulannay oo aan la fariisanay oo aan soo booqannay oo qaarkood meelihii aan tegi karna kusoo aragnay dad aad iyo aad u tiro badan oo guryahooda inay ka soo qaxeen dharna soo qaadanin alaabna soo qaadanin ayaga oo caga cad qof kastaba inta uu wato oo bis uu kasoo baxay oo u baahan cunno oo u baahan dhar oo u baahan wax kastoo ibni aadamku u baahan yihiin maadaama ay ayagoon diyaarsaneyn ay ka soo qaxeen ee gurigoodii iyo degaankoodii ay ka soo qaxeen waxaan aragnay dad ceelashii biyaha ay ka cabi lahaayeen oo dhan ay biyo qariyeen oo waxa biyayaa la arkaysiin ay biyo cabe la maxaa dhacayde biyaha aan nadiifka ahayn dartood waxaan aragnay dad daadadka ay wadaanoo meyd ah oo ka imaaday meelihii biyaha sida aafadale ay u gaareen oo aan la garanaynin khaasatan meelahay ka soo baxeen oo in la duugo oo qofkii familkii oo ka yimid aan la aqoonin waxaan markhaati u ahaynoon joognay dad saddex boqoloo famili laba boqoloo famili oo meel ku go'doosan ka soo bixi waayey noqotay in dooman lagu soo daadgureeyo markaasaa doominkii lagu soo daadgureynayey dadkii waday ayaa waxay ku qalimeen maadaama meel aysan maxaan ku dhahaa doomaha loogu tiragelin ay ku soconayaan
hadalka wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga xukuumadda federaalk soomaaliya ee kusoo aadaya xili deegaaniyo degmooyin ka tirsan gobollada qaar ee dalka ee mara webiga jubba iyo shabeelle ay ku dhufteen ama ay saameyn ay ku yeesheen fatahaadda uu sameynayo webiga markaasi waa webiyada mara halkaasi
dhanka kalena markaan haddii aan eegno dowladda federaalk soomaaliya iyo qaramada midoobey ayaa ka wada hadlay ama kulan muhiima ku yeeshay magaalada caasimadda ee muqdisho wasiirka maaliyadda soomaaliya biixi imaan cigi ayaa kulan midho dhalah la yeeshay ku-xigeenka wakiilka qaramada midoobey ee soomaaliya master george conway oo sidoo kale oo markaasi ah u qeybsanaha iskuduwaha howlaha bini-aadinimo ee soomaaliya kulankan ayaa diiradda lagu saaray laba qodob oo kale ah taageerada hanaanka deen cafinta iyo sidoo kale gurmadka arrimaha fatahaadaha oo sanadkani saameyn weyn ama saameyn xoogan ku yeeshay bulshada gobolada qaar ee soomaaliya oo fatahaado kala duwan ay ka geysteen webiyada dalka xasan sheekh ayaa dhowaan baarlamaanka ka horsheegay in laba toddobaad ee ugu horeeya bisha diseembar gudahooda ay dhammaan doonto deen cafinta soomaaliya soomaaliya ayaa waxay buuxisay dhammaan shuruudihii looga baahnaa hanaanka deencafinta iyada oo ay dadaal badan ku bixiyeen xukuumadihii kala dambeeyey ee dalka soo maray si kastaba deencafinta kadib dowladda dhexe ee soomaaliya ayaa waxaa laga rabaa inay isku filnaato sidaas ama si toos ah loo markaasi gaarana waa markaas in musuq maasuqa laga adkaado maamulada lagu qanciyo in canshuurta la mideeyo islamarkaana la abuuro jawi nabadeed oo ka wada dhexeeya maamulada dalka
dhinaca kalena maamulka gobolka hiiraana waxa uu gaadiidleyda soo gala ama kuwa ka baxaya uu ku amray ama uu dullagay awaamir culus kadib markii ay yaraadeen biyaha webiga ee maraa halkaasi salemaan alcabdaala ayaa si ambaqaadaya
iyadoo saacadihii lasoo dhaafay hoos u dhac weyn laga dareemay biyaha webiga shabeelle oo bishii hore bilowgeedii ku fatahay xaafadaha magaalada beledweyne ayaa maamulka gobolka hiiraan waxa uu soo saaray maanta amaro cusub maamulka gobolka hiiraan ayaa soo saaray amaro uu sheegay in lagu ilaalinayo bedqabka wadada laamiga ah ee gudaha magaalada beledweyne oo ay halakeeyeen biyaha webiga shabeelle islamarkaana meelaha qaar burbur xoogani uu kasoo gaaray wadada laamiga ah maamulka gobolka hiiraan ayaa soo saaray awaamiir looga joojinayo gaadiidka culus sida cagafyada iyo noocyada gaadiidka xamuulka ah ee culus iyo wax walba oo saameyn ku yeelan karo inuu burburo laamiga waxaana amaradan la faray sidoo kalena dhaqangeliyay laamaha amniga isla maanta oo dalaada ah laamaha ama laamigan oo dan guud ah waa in mas-uuliyad caam ah la iska saaro in laga ilaaliyo gaadiidka culus ee saameynta ku yeelan karo isla haddii ay isticmaalaan xilligan oo uu jilicsan yahay ayaa- ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay xafiiska warfaafinta maamulka gobolka hiiraan gudoomiyaha maamulka gobolka hiiraan cabdulaahi axmed macalin sufurow ayaa faray laamaha ammaanka ah ee booliska iyo nabad sugidta inay si deg deg ah u dhaqangeliyaan amaradan lagu dhowrayo badqab- badqabka wadada laamiga ah islamarkaana ciddii ka hor timaada amarka ay ka qaadaan tallaabo sharciga waafaqsan amarkan ka soo baxay maamulka gobolka hiiraan ayaa kusoo beegmaya iyadoo saakay gaadiidka nooca loo yaqaano cagaf cagafta ay bilowday inay isticmaalka wadada ay bilowday isticmaalka wadada laamiga ah kadib markii dhac bilaabeen biyaha webiga shabeelle ee ku fadahay dhammaan xaafadaha magaalada beledweyne
mahadsanid salebaan alcadaala halka warkaasaad ka dhageysaneysaan waa raadiyaha dalsan muqdisho soomaaliya iminkana akhbaaraadka dibadda ciidamada israa'iil ayaa isku sii fidanaya magaalada khasaah ee dhulka falastiin waxaana ciidamadu ay sii kordhiyeen gumaadka ay u geysanayaan dadka shacabka ee reer falastiin ee degan qeybo ka mid ah marinka khaza ciidamada israa'iil ayaa ku amray shacabka falastiin ee degan xaafado ka mid a magaalada khaanyunis ee khaza inay halkaasi isaga guuraan waxayna ciidamadu ay sheegeen in magaaladaasi ay ka fulinayaan howlgallo gaar ah qeybo ka mid ah magaalada khaanyunis ee koonfurta khaza ayaa lagu amray inay iska guuraan ama ay ka guuraan xaafadaasi ee dhinaca xeebta mediterranean-ka iyo aagga rafax oo ku dhow xadka khaza ay la wadaagto dalka masar xaafadaha ciidamadu israa'iil ay mareen inay shacabka ay ka guuraan ayaa waxaa ku nool ama ay ku amreen ayaa waxaa ku nool dad ka badan boqol iyo lixdan kun oo qof dadkaasi ayaana wajahaya xaalad adag oo dhinaca nolosha ah iyagoo markii hore la kulmaya duqe- duqeymo iyo go-doomin kaga imaanayay dhanka iyo israa'iil guud ahaan warkii duhur waad kala socoteen raadiya dalsanna wanageynta
wararkaad la haysaa hubsiima ufnan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan mad helin war la hel yaabaa tala la hel